in ku badan laba boqol iyo konton qoys oo danyare oo ahna saydkii oo ku noolanga degmada axmar jajabah iyo lanqiibiya deeq raashiinga oo lanka talagalay in iyo ka afuranga bilo barakaysan ee ramadaanka deeqdan gargaarka oo ku koytiya maamulka degmada axmar jajab iyo dadka ku noolanga dalka dibadiisa si lanka taageera bulshada tawaalaysan ee haddana soomanga gudoomiyaha degmada xamar jajaba ismaaciil maxamed xuseen iyo ku warbiya deeqdun iyo hadeersiyan qoysaska danyartee iyadoona baahi weyn u qabeen taasaytooyaha ka ede xiliga bilo barakaysan ee ramadaanka oo laku guda jaraa bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbilcaalamiin uma salatu wasalam ala rasulilah sala alay wasalam dhammaan gudoomiye ku-xigeenada maamulka degmada xamar jajab iyo dhammaan konsalka degmada hay-adda dowladda cumaan iyo maamulka gobolka banaadir uu nagala joogo agaasima dhegacadde iyo sidoo kale ismaaciil gooni oo dhammaantoodba aad iyo aadaan ugu mahad celinayna runtii maanta waxaan meeshaan ugu qaybinay laba boqol iyo konton qoys oo aan siinay dadkii danyarta ahaa oo degmada xamar jajab deganaa bil ramadaana lagu jiraa insha allahu tacaalaana dadaalada maamulka gobolka banaadir nuqusilwa jibaara dadka danta yarna in wax la siiyo waa ka go'an tahay dowladda iyo gobolkaba maamulka gobolkana si gooni ah aan ugu mahad celinaa maadaama uu iska xil saaray dadkii tabaalaysnaa bisha barakaysan ramadaan in ay gaarsiiyaan waxay bishan ramadaan ay ku soomi lahaayeen dhammaantoodba aad iyo aadaa u mahadsan yihiin insha allahu tacaalaana waana sii wadeynaa u shaqaynta bulshada inaan caawinno